إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah siddeed iyo toban qofood oo shacab ah ayaa ku geeriyooday duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda turkigu xalay ka geysteen tuulada baqdaad ee hoos tagtay degmada afgooye ee walayada islaamiga ah shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar madaafiica ku garaacay saldhig magaalada buulaburd ee gobolka hiiraan ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ku dhowaad shan iyo toban askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerar kabin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa la baahiyey dardaaranka naftihuurihii fuliyey weerarkii lagu daahfuray hotel s y l ee magaalada muqdisho sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo doctor xanafi cabdi sheekh ayaa bogaadiyey weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho gaari xamuul ah ayaa jiray wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa bahda caafimaadka ee magaalada muqdisho baraka xoogan ayaa ka bilowday xaafado ka mida gobolka banaadir kadib markii dadka xaafadahaas ku dhaqan ay soo wajahday baqdin xoogan warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada lixaad taxaneexaan uu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran siddeed iyo toban qofood oo shacab ah ayaa ku geeriyooday duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda turkigu xalay ka geysteen tuulada baqdaad ee hoos tagtay degmada afgooye ee walayada islaamiga ah shabeellada hoose waxaa ka waramaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay haashim wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga ay duqeymo ay ka geysteen qeybo kamid a gobolkaas ay ku dileen ku dhowaad labaatan ruux oo shacab ah war kooban oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay duqeyntan foosha xun ay diyaaradaha dowladda turkiga ka geysteen gobolka shabeellaha hoose warka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi siddeed iyo toban qofood oo shacab ah ayaa ku geeriyooday duqeyn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dowladda turkiga xalay ka geysteen tuulada baqdaad ee hoos tagta degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose warka waxaa sidoo kale lagu sheegay diyaaradaha duqeynta geystay nuuca ay yihiin iyo qaabka ay duqeynta u dhacday waxaana lagu yidhi diyaarad nuuceedu yahay bayrakhtar t b two oo ay leedahay dowladda turkiga ayaa ugu horeyn gantaal ku dhufatay masaajid ku yaala tuulada baqdaad halkaas oo ay dadku taraawiix ku dukanayeen intaa kuma ekeysan diyaaradaha turkiga oo waxa ay dadkii kasoo badbaaday duqeynta islamarkaana usoo cararay gudaha tuulada mar labaad la beegsatay gantaal waxaana tirada guud ee dadka ku dhintay duqeyntaasi ay iminka mareysaa siddeed iyo toban qofood oo u badan dumar iyo caruur dhaawacuna waa laba iyo toban kale tafaasiil intaa ka badan iyo dadka deegaanka oo aan la xiriirnay waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar madaafiica ku garaacay saldhig magaalada buulaburd ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka tiro madaafiic ah ayaa lagu garaacay saldhig magaaladaas ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka waxaana ciidamada madaafiicda lagu garaacay soo gaaray khasaare kala duwan sidoo kale wararka ka imaanaya gobolka laamo ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegaya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay halkaas ka fuliyeen howlgal ay la beegsadeen ciidamo kenyaati ah waxaana kasoo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaari kooyal ah oo ay lahaayeen ciidamada kenyaatiga ah ayaa waxaa haleelay qarax loo dhigay kaas oo gebi ahaanba ku burburay goobtii qaraxa lagula beegsaday askartii kenyaatiga ee saaray gaariga la beegsaday ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac ciidamada kenyaatiga ee weerar ku qabsaday ayaa ka baxay magaalada malindi kuwaas oo kusii jeeday deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka kala qaybiya kenya iyo soomaaliya ku dhowaad shan iyo toban askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka jambelul ee hoostaga degmada afgoy ee shabeellaha hoose oo ahaa weerar kamiina oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee loogu yeero nisa ayaa lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh weerarka lagu beegsaday ciidamada nisa ayaa warar hordhac oo laga helayo khasaaraha gaaray ciidamada ayaa tilmaamaya in goobta lagu dilay saddex iyo toban askari oo laba kamid a saraakiil yihiin kuwaasoo lix ka mid a goobta dagaalka looga cararay halka dhaawacuna uu yahay sagaal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiinka ay u dhigeen ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee nisa ayaa waxaay ku furteen saddex qori oo ak forty seven iyo afar boosho ay ku jiraan rasaasta qoriga iyo sidoo kale saddex ka mid a isgaarsiinta ciidamada ee loo yaqaan icom haddaba maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada khasaaraha gaaray ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee nisa sawiradan ayaa muujinaya khasaaraha la gaarsiiyey ciidamada nisa ee ku dhacay kamiinka ay u dhigeen rag ka tirsan mujaahidiinta shabaab sawirada ayaa lagu arki karaa tiro kamid a ciidamada nisa oo iyagoo qurbaxay daadsan halkii looga cararay oo ah goobtii kamiinka loogu dhigay si kastaba askarta ka tirsan sirdoonka nisa ayaa dhibaato daran ku haya bulshada soomaaliyeed iyagoo u geysta tacadiyaad isugu jira jirdil iyo kufsi waxayna caan ku yihiin in dhalinyarada ay ku been abuurtaan oo ay dembi aanay gelin dusha u saaraan sidaana ay muuqaalo uga duubaan
waxaa la baahiyey dardaaranka nafti hooriyihii fuliyey weerarkii lagu daahfuray hotel s y l ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa ka waramaya
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
xasan maxamed maxamuud oo loo aqoon jiray cadiyatullah waa naftii horihii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ee lagu dahfuray weerarkii hotel s y l ee maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya sannadkii labada kun iyo afartii ayuu ku dhashay wilaayada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo qabiil ahaan waxa uu ka soo jeedaa cayr oo ka mid ah beelweynta habargidir cadiyatullah ayaa intii uusan fulin camaliyadda istishhaadiyada ka hor waxaa waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysiga laga qaaday ayuu xasan ku diray fariimo ku wajahan shisheeyaha ciidamada dowladda federaalka dadka muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya hoggaanka jihaadka ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha hore katiibada istishhaadiyiinta iyo ehelkiisa iyo qabiilka uu ka dhashay ugu horrayn xasan ayaa fariintiisa koowaad u diray shisheeyaha waddankeenna ku soo duulay aqi fariinta ku wajahan gaalada waddanka ku soo duusha waxaan dheh lahay horta ugu horreen gaalada caddan iyo madow leh waxaan dheh lahay horta waddankaa ku soo duusheen waddan muslim eh horta oo muslimiin oo degan waxaan dheh lahay haddaad ku soo duushaan aad dooneeda inaad ku dhaqdaan waxaad adag soo qorteen insha allah biidnillahi albaari ku dhaqi maadan hadda kadibna kuma dhaqeydin intay nool yihiin rag oo diintooda difaacanaya insha allah biidnillahi albaari nuurka ilaahay inaad dumidin ay askuugu hawro cateena insha allah biidnillahi albaari marnaba hanan ku fikirin hana kuryoonina inaad soomaali taagtaan calam adaka oo ka oo maamushin insha allah biidnillahi albaari anakan waa diidna ilaahana waa diidan aniga aqbali meena fariintiisa labaad waa mid la hadlaysa ciidanka dowladda federaalka ee shisheeyaha garab taagan waxaan leeyahay gaalada murtidiinta ugu horeeya xasan gurguurta ku xigaan xildhibaanadan baarlamaanka isku sheegaan waxaan leeyahay biidni illaahi albaari wakhti dhow saacadaha nagu soo wajahaan waxaan rajaynayaa dhiiggiina macnaha ilaaha igu dhowaana dhembilo korkiina ka kicinaa ilaahay ugu rajaynayna hoteelka laga yaraada israel waxaan leeyahay khaa'imiinta iyo mujrimiinta oo meeshaas macnaha isku bahaysteen waxay umalayaan inay macnaha mujaahidiinta ay u badbaadi karaan macnaha meeshaas ay dhiseen mise hoteelkaas macnaha mujaahidiinta ay ugu badbaadi karaan ee waardiyaasha iyo jigboontayaasha iyo dhagaxaanta ee wadooyinka ay dhigtaan macnaha inay ciidanka ilaahay jundo inay ugu badbaadayaan umalayaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay ciidankiisa meel walba ay joogaan biidni illaahi albaari taas ayaan dheelahay murtiyiinta haddii kalena maho ilaahay u soo laabta ilaahayga ku caasideenna u soo laabta daadiida maho wo- goob walbaad ku dhuumataan goor bee noqotaba mujaahidiinta gacmahooda aad kusoo dhici doontaane ee intaadan kusoo dhicinin waddo xun aadan qaadin ee ilaahay ka baqay kasoo noq waddadaad ka baxday haddaad diidda maho insha allah biidni ilaahi albaari sugo goorta kugu dhacda dharbaaxada mujaahidiinta markan waxa uu xasan la hadlayaa ummadda muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya gaar ahaan soomaalida wuxuuna dareensiinayaa in ayaga tabardarri ay ku arkeen shishayuhu ay ugu soo duuleen dhulalka muslimiinta ugu horeen ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee gaalada aanay iska difaacin waxaan dheelahay horta gaalada ugu horeen waxay u soo dhiirteen ee wadamada muslimka ee ugu soo duleen ee soomaali ka mid tahay waa horta liidnaan ee dhankiina adakoo fadhiya qaacidiin jihaadku ilaah nii amra oo ka fadhiya ee nii arkeen sida towxiidka ay ku baabi'inayeen ay ugu soo duleen xadiiska rasuulka oo ah idaa tabaayactum bilcina wa akhadtum adnaab albaqr wa radiitum bizarc wa taraktum iljihaad dulligan wax kale niiguu imaan jihaadka ka tagteen waay aayaad qaar waa rumeedeen aayaad qaarna waa ka tagteen ilaahay soon ayuu nii waajib yaal bisha soonna hadaala gaar waad soomeedin jihaadna hadaa la dhaho ma imaaneedin hadda had qabiil hadda la dhaho wallaahi qof u dagaalama lama weynaa qabiila la difaaca hadaa la dhahana qof la- qof oo diyaara loo yahay laakiin jihaad hadaa la dhahana jihaadka waa ku madax adagtiin walaalayaal waxaan dheelahay horta jihaadkan sharaftiina ayaa ku jirta tan adduunya tan aakhiraba haddaad ka madax adeegtaan aakhira ilaahay waa inay warsana aayaadka uu ilaahay kitaabkiisa ugu soo arooray wuxuu markan la hadlayaa ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha hore waxaan dheelaa horta waxaad hor istaagantiin waa cadow alle iyo cadowgiina oo ku soo duulay diintiina iyo dalkiina oo doonaya inuu boobo hantidiina uu dilo ilmihiina uu kufsado gabdhaha muslimaadka iyo hooyooyinkan inuu dhibaatay oo kusoo duulay ayaa horta oo dha- oo xabadka u dhigateen oo ka dhiidhideen ilaahay kaashada daqwada ilaahayna horta ku dadaala ugu horeen waa inaa horta sabarkana kaashataan ee ilaahay wardiistaan sugnaan ee waxaad ku hor sugantiin waa cadow cadow waa sabrhaya cadowga asagu waa sabrhaya wuxuu ku sabrhaya waa horta wax xun adaka adduun iyo aakhira haddaad kuleelkan yar adduun ku sabartaan insha allah biidni albaar aakhiran kuleel is arki meedaan ilaahay wuxuu nii ballan qaada jannaadu waa iyo ilaahay ka cabsada cadiyatullah ayaan hilmaamin inuu dardaaran u reebo ragga katiibada istishhaadiyiinta ee uu ka tirsanaa jazaakum allahu khayran horta waxaan u dardaarmaa walaaladeeda maktabka waxaan dhaliyaa jazaakum allahu khayran horta ilaahay horta u mahad celiya wuxuu inii soo gaarsiiyey waa meel sharaf leh horta nimco nimco kale ilaahay niyu sii daray jihaadkuu nii soo waafajiyey haddana gaar ahaanna ilaahay maktabkan ayuu nii soo daartay maktabkan nin ilaahay uu soo waafajiyey imaan karee ee awood adag isku keentay ma ahna ilaahay horta mar kasta ugu mahad celiya xilli walbaad ilaahay horta tuugeeda waxaa warastaan ilaahay inuu nii sugo uusan niga fidnayn fidnada oo socota ilaahay inuusan niga mid dhigin warsada ugu dambayntii wuxuu dardaaran u soo jeediyey ehelkiisa iyo qabiilka uu ka dhashay waxaan dheelay horta u horeen ehelka iyo qabiilka aan ka dhashay horta waxaan dheelay ilaahay ka cabsada sufuufta mujaahidiinta garabkooda soo noqda ee diinta waanay soo gaartay ee garab iyo gaashaan u noqda gaalada meel walba ee qabiilka uu ku sugan yahay yeesan niigu soo dhiirin dhiirinaan niga arkin ee wax walba goob walba ku sugan yihiin hataa hadaana jihaadeen oo goob walba cadowga uu ku dhuumaaleysanaya uu soo sheegtaa taasba naftirkeeda jihaad kale waa oo ma dhankiinana mujaahidiinta loogu soo gelin ee jihaadka soo dargelgeliyaan iga dheelahay ee dhalinyar iyo odayaal ee kusoo buuxiya haddana gaar ahaan maktabkana soo buuxiya ayaan dheelahay qabiilkayga ehelka kuwaas aan u dardaarmi lahay waxaan u dardaarma la waalidka iyo hooyadeed waxaan dheelay horta hooy waa isoo koriyey ilaa halahan kasoo dhammaanay adaa isoo koriyey xataa ilaahay sabab ada iga kaa dhigay inaad jihaadkan u soo waafajiyo oo oo adaa igu soo barbaariyay sidaa jihaadkan ku bixi lahay hooyoy ugu horreyn waxaan ku dheelay horta iyo ku sabar ilaahay aayaadkiis ayaa maqlo hooy darteeda ay waan ku jeclahay horta hooy anoo ku jecel ayaan kaaga tagay hooy ilaahay ayaan jeclaaday hooye iska sabar xilligu qabarka istishaadka ee kusoo gaarna sabar ayaan ku dheelahay weerarkii hotel syl ee qaatay dhowr iyo tobanka saacadood ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday lixdan iyo sagaal xubnood sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo doctor xanafi cabdi sheekh ayaa bogaadiyey weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa ka waramaya waa qaybo hor leh oo ka mid ah silsiladda ay baahinayso qanaadka alkataa'ib alkibaariya taas oo lagu soo bandhigayo bogaadin iyo hambalyaan ku aadan weerarkii weynaa ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho ugu horeyn sheekh cali cabdulaahi sheekh calikatiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa bogaadiyey howlgalkii gaarka ah ay ciidamada inqimaasiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen hotel s y l oo gabaad iyo hoy uu ahaa madaxweyn ka mid ah dowladda federaalka sheekh cali cabdulaahi ayaa hadalkiisa ku bilaabay in howlgalka s y l oo ahaa galad gooni ah oo uu allah uga deeqay mujaahidiinta diinkiisa difaacayso allah subxaanahu wa tacaala maanta mujaahidiinta wuxuu ku galladaystay inay cadowga meelihii ugu amniga badnaa ay sheeganayeen iyo maqaraadkoodii iyo meesha ay shirqoolka iyo shareecaladirka ay ka soo abaabulayeen iyo qoladii ilaahyada ahaa ee sheegatay sharciga inay dejiyaan meeshay degganaayeen ee shirkiga iyo gaalnimada iyo qurunka ay ku maleelayeen ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dusha uga higa min almujaahidiina allahu akbar allahu akbar allahu akbar wاlcizatu lilahi walirasuulih walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maalmadda waxay dhahayeen waxa war magaaladii waxaan ka dhignay amni waxaan u diyaarinay dimuquraadiyadda waxaan ka horgegaynaa gaalnimada waxaasay ku halaaqay
sidoo kale sheekh cali cabdulaahi ayaa u hambeliyey halyeyadii dhiigooda u horay hanashada hotel s y l oo hoy uu ahaa madaxweynta dowladda federaalka isagoon islamarkaan laga soo horin jiray hagardaamooyin ka dhanka ah la dagaalanka shareecada islaamka iyo ehelkeeda wiilasha mujaahidiinta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda ka iibsaday ee aayaddan ku camalfalay oo min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a maradaati illaah ayaa u istaagay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay raalli geliyaan gaalan ay ka caraysiiyaan isla weligoodii kibirkoodan dhulka ay dhigaan runtii waxa weeyaan raggaasi وأفضل الشهداء نحسبهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم
dhinaca kale doctor xanafi sheekh cabdi oo asna ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa xilli uu khudbadda jimcaha ka tacliiqinayay mid ka mid ah masaajidada ku yaala gobolka shabeellada hoose ayaa bogaadiyey weerarkii taariikhda galay ee s y l doctoorka ayaa sheegay in ay aad u kala fog yihiin baaqa rabbaaniga ee allah uu muslimiinta faray iyo waxa uu doonayo xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka dimuqraadiyada waa xasida guurte shareeco islaam diin la qaato jihaad la qaado zake la bixiyo tuugac laga gooyo gabar xijaabato xasan waa diintay waa la dagaalamaya salaadana waa ku jiraa la soco rabay masaajid waxaa arki doontaa telefishinka cimaamad waxaa la soo qaadanayaa khamiis cadaa la soo qaadanayaa assalaamu calaykum wax magaradka waxkaasaa muslim waa maxaa laga rabaa shalaakan maxay ka raba waa kaninkaa muslimka ma ujeedido alule war islaamka islaam ma aha wabada allahu min allahi maa lam yakunu yaxtasibuuna ka baqaya ayadoo islaamna isku haysto oo diinna isku haysto oo diinna sheegana wallaahi nafta haddii kaa baxay adoo islaam sax haysa wallah waa la khasaareya golofkii colaadeed ee ka dhanka ahaa shareecada islaamka ayuu doctor xanafi ka dhawaajiyey inuu kusoo dhammaaday fashilka kooxda xasan sheikh iyo guulaha waaweyn oo ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
hadalladiisa waxaa kamidaan ka xasuustaa shabaabku waa mallaay biyihii ka dhammaadeen hadda biyihii way ka dhammaadeen weli biyaha ku jirtaa toobaa kuu bannaan wallah wallaahi toobaa kuu bannaan weli biyihii minaga dhammaadeen ciisii sharafaan ka qaadnay geesinimaan ka qaadnay rijaalnimaan ka qaadnay ummad jirtaan noqonay ya ceel buura hadda soo qabanaya war ceel buur ma lahaada ay ceel buur dig dig dig digde ceel buur aa intaa la mara obaba ama cusbe obaba ay xagee ku dambeeya xagee la aaday kataba allahu la aglibanna xaqiiqa waayo ilaahay rusushiisa diinkiisa waa raadinayaan shakigiis bugani
ugu dambeyntii howlgalkii s y l oo dhacay shan iyo tobanka bisha aan ku jirno ee maarso ayaa dhaliyey hadalhayn ballaaran isagoona sufuufta dowladda federaalka ka abuuray isqabqabsi siyaasadeed iyo kala shaki ballaaran gaari xamuul ah ayaa jiray wiil dhallinyaro ah oo ka mid a bahda caafimaadka ee magaalada muqdisho warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa laga soo warinayaa dhacdo naxdin leh ka gadaal markii nin lagu magacaabo ibraahim xuseen dhabat oo ahaa wiil dhallinyaro ah sidoo kalena ahaa dhakhtar kaasoo gaari isku roga ah ku jiray meel kaabiga ku haysa waddada warshadaha gaar ahaan jidka warshadda caanaha sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah gacan ku-dhiiglihii kaxinayay gaariga ayaa goobta iskaga baxsaday qaar ka mid ah ehelada wiilka dhintay oo wejiyadooda laga dheehanayay murug aad u badan ayaa warbaahinta ka howlgasha muqdisho uga waramay sida ay wax u dhaceen geeridii baraan ku timid waa ka naxsanaan shalay maqribadii ay ugu dambeysay gacantiisoo dhiiga iga qaada marka wuxuu idhaha jawaabtan oo kusoo siinaayo marka xal markaa afura laysoo sheegay midkiis markaa kor tagan haa isbitaalkuu socday wuu afuriye isbitaalkuu haadiya marka meel shaqaa ka shaqeey jiro oo igu soo mari jiray shalay marka wuxuu idhaha sucaad meeshii ma joogto nuxur ma lahan isheeg hurdo ay heeso inaa jiiftaa rabaa oo yiri soddon daqiiqaa ka dhiman inaa guriga tagaa rabaa wiil saaxiibkiisa israacaan marka wiilka saaxiibkiisu markuu ka hormariyey wiilka saaxiibkiisu wuxuu argay meedkiioo meesha yaalo iyo mootadiioo meesha yaalo wuxuu israaca mootada mootadii shaacir waaye meesha ciidanaa joogeen waa laga celcelinaaye markuu buulo tagaa la soo baxay moobeelka markuu waxwaxa waa laga qabo waaye marka markuu buulo tagaa qof soo baxda xalla wiilka meesha yaalo meed waayaa la arrin naxdin leh ayaa shalay amba xalay meeshaan ka dhacday wiila xalay guriga nooga afuray ayaa maqribkii ceshihii kadib noola soo sheegay amba ceshihii noola sheegay in uu geeriyooday kullu nafsin daa'iqatulmowt waxaa la yidhaha wiilkaas ibraahiim xuseen dhabate runtii wuxuu ah nin nugu qaali ah nin toleed ayuu ahaa aabba ayuu ahaa shan carruura ka tegey afar wiil iyo hal gabar ayuu ka tegey hooyadiina isaga keliya ayaa madi ku ahaa hal wiil ayay ka haysatay nin nugu qaali ah ninkaas tilmaamtiisa iyo sifadiisa wallahi halkan kuma koobi karno laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa naga jeclaado waxay kale ay dhahaan soomaalidu qof la jecel yaha ma waaro nin dhakhtarow ahaa bahda caafimaadka sidoo kalena ka tegey markuu xalay ah guriga ka afuray oo guriga ka tegey waddadan warshadda caanaha uu sii maraayo feekon uu watay ayaa baawuur carigadiyaha ka hor yimid baawuurtan la leeyahay carigadiyaha ee soomaalida ay leeyihin ceymisay ku jiraan oo aan loo aabayeelinba dadka agtooda maraya ee baawuurta aan u aabayeelayn hal qof ma dilin laba qof ma dilin walaalkayga weyn marna ah bee labaad oo garabkayga ka baxay ilaah u naxariisto abow ilaah ku naxariisto walaahi bilaah waxa ku dhaca wax lasoo koobi kara malaan shal garabtayga koo toban sac afurkaa ugu dambeysay afur kadib xaafadda aanuu joogaa waxa laysoo sheegay inuu walaalkay dhintay meydkiis xatay wallaahi waa arki waaye waa dii waaye sidaan oo kale waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sare u kaceen shilaalka gaadiidka oo uga horreysa muqdisho iyadoona shilaal horey u dhaceen ay geysteen khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac marka laga soo tago qadarta allah waxaa loo sabaynayaa darawaliinta oo aanan aqoon durugsan u lahayn kaxaynta gaadiidka qaarka kalena isticmaala maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan taas oo keentay in darawalka uu xakameyn waayo gaariga uuna jiro dadka maraya hareeraha laamiyada baraka xooggan ayaa ka bilowday xaafado ka mid a gobolka banaadir kadib marka dadka xaafadahaas ku dhaqan ay soo wajahday baqdin xooggan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dad ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada yaaqshid ayaa kacbanaya haaman shidaal taas oo ay ka baqayaan inay ku qarxaan waxay sheegeen in mar xaafadda dhacdadan ay ka dhacday ahayd xaafadda joongaal ee degmada yaaqshid ka tirsan ayna ku dhowaadeen mar ka qaxeen haddana ay qarka u saaran yihiin inay qaxaan intaa waxay ku dareen in haamanka shidaalka mid ka mid ah ay qarxday ayna halis galeen waa kuwan iyagoo arrimahaasi kacbanaya gaar ahaan jungal waxaan ka caabanaynaa haamankan gaaska oo meesha yaallo ilmo caruuraa noo joogo dad xanuunsanaa noo joogo maalin kasta annaga waa iskaga dulqaadan jirna qoraxeedaa bilowday haanta maanta way qaraxday marka dhibaataa jirto ilaah naga baxsho naga qaadan way naga diideen taasaan cabasho ka naha haddii laga cabto laga bannaan baxana micnaha waxay keenay inayna xabadeeyaan waxaa xabadeynaaya micnaha dad wadooyinka maraya maho dadka waxay sameeyeen dhagax tuuray sameeyeen maho aniga waa yaabay meeshiyaa kasoo carara waxaa imaaday xaafadii oo kulli la wada maqan yahay ilmaheyga maamadaana ii qaxisoo dariskeyga ah aniga taleexaa kasoo carara intaa imaaday yacni waa dareemi kartaa maamulka haddaysan waxba ka qabanin waxaan waxay keeni karaan qarxay keeni karaan hadday qarxaanna bulshada waxaa waaye way saameynaysaa marka koowaad horta yacni ilmihii dhan neeftaa ku ceshoontay guriga dhan guryihii dhan waa lagu jiri waaye uuraa cirka qarisay waa la cabsaday oksijiintii way baxday yacni waxaa la isdhahay hame haddana holac iyo qarax ama ku xigsadaa cabsidaasaa imaada waa la wada cararay magaalada muqdisho waxaa ka jira dhibaatooyin isbiirsaday oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah mana jirto dowlad rasmi ah oo cabashadooda wax ka qabanaysa markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad taxane aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada lixaad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa macrakadii shaqxab ee dhulka shaam ku dhex martay tataarka iyo dowladdii islaamiga ee mamaaligta markaan u kuurgalno xarakaadkii jihaadka ee soo maray muslimiinta sababna u ahaa difaaca diinta iyo muqadasaadka muslimiinta waxaan arkaynaa in mar kasta oo ay culimmada rabbaaniyiinta noqdaan hormuudka jihaadka ay muslimiintu ku tallaabsanayaan guulo waaweyn laakiin taas cagsigeeda mar kasta oo ay culimmadu kadib dhacaan tareenka jihaadka adduunyada liidatana doortaan waxay ummaddu wajahaysay xaalado adag markii tataarka lagu jebiyey caynujaaluut waxaa halgankaasi qayb weyn ku lahaa suldaanka culimmada alciz bin cabdisalaam raximahullah kaasoo taxriidinayay muslimiinta macrakadii caynujaaluut kadib waxaa hoos u dhacay dowrkii culimmada oo ka gaabiyey towjiihii muslimiinta islamarkiibana waxaa soo daahiray mar kale tataarkii lagu jebiyey caynujaaluut iyagoo soo abaabulay duulaan ay ku soo qaadaan dhulka shaam sannadkii lix boqol sagaashan iyo sagaalkii hijiriyada waxa ay tataarku mar kale kusoo duuleen dhulka shaam iyagoo uu hogaaminayo daaqigii lagu magacaabayay khazaan markan waxa ay sheeganayaan inay muslimiin yihiin laakiin islaamku beri ayuu ka ahaa waxay mid mid ula wareegeen magaalooyinkii shaam halkaasoo ay ku laayeen muslimiin badan mar kale ayayna kaalintii culimmada dib u soo laabatay waxaana horkacayay abulshalaacim caalimkii weynaa ee halyeyga ahaa shaykhul islaam cabbaas axmed bin cabdilxaliim ibnu teymiyah raximahullah waxa uu shiiqu ku booriyey muslimiinta shaam inay fadhiga ka kacaan cadowga moqooliyiintana ka hortagaan isagoo fatwooday inaanay muslimiin ahayn oo ay diinta islaamka bannaanka ka yihiin kuma kaaftoobin intaas oo keliya oo waxa uu aaday alqaahira oo ahayd caasimaddii mamaaligta halkaas ayuu kula soo kulmay boqorkii mamaaligta waxa uuna ku buuriyey inuu soo aado shaam muslimiinta dhibaataysanna garab siiyo shaykhul islaam ayaa shaam ku soo laabtay muslimiintuna waxa uu ugu bishaareeyey gurmadka walaalahooda masar sannadkii toddoba boqol iyo labaad ee hijiriyada waxaa dimashik ka ambabaxay jamaaco uu horkacaya ibnu teymiyah oo culimo u badnaa kuwaasoo hubkooda wata wakhtigana waxa uu ku beegnaa maalin sabti ah bishuna ay tahay ramadaan mid ka mida deegaanada hoos yimaada dimashik oo lagu magacaabo shaqxab ayaa waxaa ku kulmay ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayay ibnu teymiyah iyo maqooliyiintii maariqiinta ahaa halkaasi waxaa ka dhacay dagaal culus oo laba maalin socday ugu dambeyntiina waxa ay guusha raacday muslimiinta halkaasina waxaa lagu jebiyey maqooliyiintii askar badan ayaa laga dilay tiro kale oo maxaabiis ahna gacanta ayaa lagu soo dhigay macrakadii shaqxab ee uu hogaaminayey allaha u naxariistay sheikhul islaam ibnu teymiyah waxay horseeday in culeyskii haystay muslimiinta shaam uu ka faydmo maqooliyiintuna jabaan imaamu dahabi oo tacliiqinaya macrakadii shaqxab waxa uu leeyahay wallaahina ma soo marin maalin nooga macaan badnaa maalinkii shaqxab noogana qaraar badnaa maalinkii ka horreeyey لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta lixaad taxanaha aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa